madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa waxa uu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha ee galmudug wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa lagu magacaabay sagaal xubnood oo ka tirsan wasiirada galmudug kuwaas oo noqon doona guddiga abaaraha iyo iskutashiga bulshada ee galmudug warqadan oo ku taariikhaysan toddobaiyo labaatanka bisha labaad laba kun iyo shan iyo labaatan ayaa u qaran xeer madaxweyne magacaabis guddiga gurmadka abaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay qodobka kontonaad farqadiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay baahida loo qabo in la helo guddiga gurmadka abaaraha markuu tixgeliyey aqoonta iyo khibradda ay u leeyihiin isku-tashiga iyo iscaawinta bulshada markii uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug madaxweynuhu waxa uu magacaabay guddiga hoos ku xusan qodobka koowaad cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug waa guddoomiyaha guddigan axmed cali maxamed wasiirka wasaaradda qorsheynta waa ku-xigeenka ama guddoomiye ku-xigeenka guddiga cabdiraxmaan maxamed yiriye wasiirka wasaaradda gargaarka cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha cabdulqaadir shire warsame wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta farxaan cali maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda xasan cabdulqaadir xuseen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cali maxamuud faarax wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo ubax xuseen dhiblaawe oo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee galmudug qodobka labaad waxaa la yidhi waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug inay la shaqeeyaan guddigan si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo qodobka saddexaad ayaa lagu yidhi warqadan xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaana warqadan ku saxiixan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor warqadan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan barta facebooka ee galmudug state house deegaano badan oo ka tirsan galmudug ayaa xilligan waxaa ka jira abaaro xoogan iyo biyola-aan xaalado nololeed ayaana bulshada soo food saaray guddigan ayaana kusoo aaday xilli baahi weyn loo qabo in gurmad loo sameeyo bulshada sidoo kalena laga shaqeeya isku tashiga iyo waxwadaqabsiga bulshada deegaanada galmudug